maamulka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa wada dadaalo lagu dhisayo wadooyinka isku xira xaafadaha magaalada Kismaayo. Gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdulaahi Faraweyne ayaa faahfaahin ka bixiyay dhismaha wadooyinka laamiga ah ee magaalada Kismaayo isaga oo bulshada kula dardaarmay in ay kaalintooda ka qaataan dhismaha wadooyinka.
magaalada waxaa ka socday mashaariic waaweyn haddana kuwo badan baanu soo saxiixnay sanadkaana waxaan u bixinay waa sanadkii mashaariicda sanadkan labada kun labaatan iyo shan iyo labada kun iyo labada kun labaatan iyo afar iyo labaatan iyo shan sanadahaas aan u qaadanayn inay yihiin waxaa hadda bilaabmi doona bishaan gudaheeda oo xilliga aakhirada u dambeysa qeybtii saddexaad ama backage tree ee wadooyinka mashruuca nagaan waxaan u baahan nahay in loo diyaargaroobo guryaha kusoo dhow laamigana laga durko qof walbana iska saaro mas-uuliyad sidii mashruucaas wadooyinkaas saddexdaa loo fulin lahaa wadooyin ka hadlayna waxaa weeye wadada majango iyo wadada godka dhuxusha oo wadadan v af madow ka dhacdo iyo wadada kabora saddexdaas wado weeye way bilaabanayaan dadkuna waxaa la rabaa sidii loo qorsheeyey injineer loo qorsheeyeen iyo calaamahay sameyn la raaco waxaan rajaynaynaa sidii aynu horey ugu samaynay inaynu arrintaasna u fuli doonto waan idinka mahad celinayaa shaqadii hore aad nala qabateen waxaan rabnaa inaynu asaasno magaalo qurux badan magaalo cagaaran magaalo soomaali ku faanto magaalo reer kismaayood ku faanaa magaalo jubbaland ku faanto magaaladaas marka noocaasa markaan samaynayno waxaa dhici karta in caqabad badan ka yimaadaan oo maxay yihiin caqabadaha waxaa ka mid ah mid waddo goostay oo sharciga dhaafay dowladnimada iyo sharciga islaamkuna midna ma ogola in dadka wadooyinka laga goosto waddadii marka la xirto waa la furayaa go-aanka dowladda hoose waaye meel looga leexan mayo waxaa jira xoolo badan oo magaalada dhibaato ku haya boqolkiiba sideetan waa ka saarnay waxaanu ka saarnay geelii waxaanu ka saarnay loodii waxaanu codsanaynaa kuwa ku haray oo xaafadaha xeryaha ku leh in banaanka magaalo looga saaro waa magaalo duur maahan magaalo cusub baan dhisaynaa ciddii amarka aanu hogaansamayna sharci baan ka soo saarnay iyadaanu ku fulin doonaa haddii alla idmo laakiin intii aan la islaba gaarin dadkayga waxaan rajaynaynaa inaynu magaalada wada dhisno oo xoolaha magaalada laga saaro si magaalada loo dhireeyo loo cagaariyo mastar beeran iyo qorshayaal badanna loogu sameeyo magaalada kismaayo ayaa waxaa ka socda mashaariic kala duwan kuwaas oo ugu horeeyaan dhismaha wadooyinka laamiga ah ee dhex mara xaafadaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose